su-aasha sideedaad waxay leedahay ma sax baa in jamaacatul-ictisaam ay tahay midda nooleysay oo faafisay towxiidka ku faafisay dhulka soomaalida markii uu ku sigtay inuu baaba'o waxaan leeyahay horta dadka soomaalida ahi waa dad muslimiina dad maaragtay mushrikiinaad tihiin ee islaamkii soo gala laleeyaha ma ahan waxbaa ka khaldamay shirki cad dad ku dhacaa waa jiraan oo awliyada tuugideeda oo kale waa shirki shaki kuma jiro qofkii jahli ugu dhacana waa in loo caddeeyo yuu xaq noogu leeyahay qof kastana waxaa ku waajiba inuu allah keliya caabudo sida kitaabka iyo sunnadu ay noo caddeeyeen oo diinka islaamka xusaxdaah uu yahay laakiin waxaan leenahay khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi-a dadkaas xarakadaas hadda ictisaamka isku magacaabay waagii horena maaragtay itixaad la dhihi jiray khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi-a waxaa la jiray towxiidka maaragtay la faafinayey waxaa la jiray xukundoonka iyo takfiirka iyo maaragtay istibaaxatu dimaa arrimahaasoo kulligood sidii su-aashii hore kusoo caddaatay arrimo caqiidadii maaragtay ka mida ah oo ay maaragtay aada ugu khaldameen marka khalatu camalan saalixan waa akhra sayi-an ayaan leenaha waxaana ka horeeyey ayaga oo dowr fiican ka soo qaatay in dadka lagu baraarujiyo arrimahaas shirkiga ah oo alla maaragtay uga soo noqda la yidhaahdo shiikh la dhihi jiray nuuraddiin cali colow oo caqlaaniyada ku ta'ahursanaa dhinacaas maaragtay mushkilo weynu ka haysatay oo la dhihi karo laftiisu maaragtay khalata camalan saalixan wa akhara sayi-a dad ka sii horreeyana waa jiraan oo taariikhda lagu sheego dadkiisi ka sii horreeyaad arkaysaa uu sheegayo cabdiraxmaan ibni xasan sida durar saniya ku taalla oo uu leeyahay soomaalida maaragtay waxaa ku jiray dad towxiidka ku dheggan oo muujista mar maaragtay su-aal la weydiiyey uu ka jawaabayo marka marka qaarkood jamaacadii oo bidco ku jirta oo dadkiina maaragtay bidco ugu yeeraysa ayaa mararka qaarkood waxaa dhici karta in la rabo wax dadka lagu istictaafsado in la sheego taasi waxay shabahdaa marka la yidhahdo ikhwaan muslimiinku dadkii waxay ka soo wadeen baararkii ay joogeen iyo cibaada la-aantii iyo markaasi waxay dad ku kulmiyeen islaamkaa dadka loogu yeeraya marka intaasaa fadli ugu filan iyo nimanka suufiyada ahay oo maaragtay la leeyahay islaamka iyagaaba soo geliyaba qaaradan africa marka suufiyadan marka halaga aamuso yaan wax laga sheegin miya aqwaal muslimiinkan yaan wax laga sheegin taasina wax sax ma ah yani xasanulbanna dhallinyarada hadduu maqaayadaha ka soo waday wuxuu uun u soo waday sow ma aha suufinimo iyo alxukmu bimaa anzala allahu lileyah dadka loogu yeeraya laakiin dariiqo khaldan loogu yeeraayo xarako oo xisbi ah oo aadna maaragtay isula weyn oo la leeyahay islaamkii saxdaha ayada keliyaa fahamsan dadka kale maaragtay ma fahamsana iyuu dadka maaragtay ugu yeeraayey marka ururin siyaasadeed iyo xarako la maaragtay ficiltamaysa xarakooyin kale iyo jamaacaad kale oo wejiga korona maaragtay islaam looga qoray maaha lama dhihi karo waa in saa looga dambeeyo oo lagu taxgeliyo oo lagu ixtiraamo wax ay sameeyeen marka isaga laftiisa maaragtay aan ku toosnayn cibaadadii in alla loo keli yeelo iyo towxiidkii iyo arrimaha noocaas oo kale ah khalal badan iyo qabash badan uga jiro kitaaba laga qoray nimankan suufiyada ahina hadday maalan ka soo wadaan dad geeda iyo caabudaayey iyo dhagax iyo wax lamida oy haddii usoo wareejiyaan in mashaayikhda duruqda la caabudo wax badan sooma aanay kordhin inkastoo abtirsiga loo abtirsanayo islaamka runtii uu faa'iido maaragtay badan qofka u keenaayo oo ay dhici karto inuu xaq maaragtay maqlo oo uu bidcadii iyo foolxumadii uu ka tago dhinacaas ay faa'iida ka keeni karto laakiin ninka khaarijigaaba oo rasuulku sal ll ly slm aad garanaysaan sida uu khawaarijta uga hadlay oo uu yidhi lain adraktuhum la aqtulanahum qatla caad yacni haddii aan soo gaaro caad sida loo laayo kale aan u layn lahaa uu sharu khalqi walkhaliiqa uu ku sheegay in wax ka shar badan oo aanay jirin sababtoo muslimka dadka kale uga shar badan yihin yani xataa gaalada waa ka dhib badan yihin oo dadka intay gaalnimanku xukumaan iyo dhiigoodina banaysanayaan ay aada ugu dadaalayaan dadkii maaragtay inay baabi'iyaan marka dhib aanu cadowgii weynaa gaarsiin karin ba dadka gaarsiinayaan haddana khawaarijtaas waxaa dhici karta inay mararka qaarkood dad u yeeraan oo islaamkii dadka ay soo galaan marka islaam muslim mubtadica inuu noqdaa kolley ka khayr badan inuu gaalnimadiisi ku baaqi noqdo laakiin taa macnaheedu ma waxay noqonaysaa in khawaarijtii la faaniyo oo la yidhaha war ka aamusa khayr bay wadaane wabillahi towfiiq